أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xeerada buula xaaji ee duleedka magaalada kismaayo weeraro khasaare lagu soo gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mida wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose kataa'ib alkhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta siddeed iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri wilaayaadka islaamiga bakool iyo hiiraan ayaa ku guulaystay xalinta khilaafaad soo kala dhex galay laba beelood oo walaalo ah oo kala dega labadaasi wilaayo shacabka magaalada muqdisho ayaa si kulul oga hadlay hadal jeesjees ah oo maalmo ka hor uu ku hadaaqay madaxa kooxda riddada soomaaliya wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowra diini ah u soo gebagabaysay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka mid ka mida beelaha dega wilaayadaas xiisad u dhexaysa kooxda riddada iyo maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa ka taagan degmada baar dheere ee gobolka geedo
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بي intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu door karoonaa haatanna u diyaar garooba iyagii oo fidsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xerada buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo warkaasi war kaloo ku saabsan weerar khasaa'ir lagu soo gaarsiiyey cadowga allah oo ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose walaalkeen marwaan maxamed ayaa inoo haya waa silsilado howlgalla ah oo lagu dhiigbixinayo cadowga allaah ee duulaanka ku soo qaaday shareecada islaamka ah kuwaasoo ka dhacay wilaayaadka jubbada hoose shabeellaha hoose baay iyo gedo wilaayada jubbada hoose waxaa faahfaahin laga helayaa madaafiic sharciga loogu garaacay xerada murtadiinta ee deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo inta la xaqiijiyey waxaa madaafiicdaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah waxaana ku dhaawacmay toddoba kale oo askarta murtadiinta ah dhanka wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka arbaco oo ka tirsan deegaan weynaha ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho sidoo kale shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro murtadiinta u taalay gudaha magaalada buulamareera dhimashada waa laba murtad agab kala duwan oo kuwa ciidanka ahna waa laga soo qanimaystay mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay gudaha magaalada baydhabo waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo laba ka mid ah garaab tahay sidoo kale baay ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal gaar ah ka fuliyeen afaafka hore ee deegaanka goofguduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo howlgalkaasi waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxaana laga soo qanimaystay laba qori oo aaka afartan toddoba ah iyo booshkooda dhanka wilaayada gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar dagaal culus ah u qaaday xerada barraxow ee degmada baardheere halkaas oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta howlgalladan waxay ka mid noqonayaan weerarada iyo qaraxyada ciidamada mujaahidiinta ay la beegsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta kuwaasoo ay cadowga allah kala kulmaan dhiigbaa xoogan mahadsanid marwan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta siddeed iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri walaalkeen abu xasaan ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya في الله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع halkan waa deegaanka yaaq baraawaay ee dhacaduleedka degmada diinsoor ee wilaayada baay waxa uu ka mid ahaa deegaanadii laga qeybiyey sakada xoolaha nool sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay fiidiyo kooban oo ku aadan sida sakada xoolaha nool looga qeybiyo deegaanka yaaqbaraaway oo ka mida deegaanada hoostaga degmada diinsoor xoolahan oo isugu jira geel iyo ari waxaa ka faa'iidaystay qaar ka mid a masaakiinta iyo fuqarada ku nool deegaanka yaaqbaraaway iyo deegaanada hoostago sidoo kale waxaa jiray dad kale oo iyagana dhaqaale loo abuurayay kuwaas oo la siinaya xoolo loogu talagalay inay dhaqdaan si sakada soo socoto hadduu alle idmo ay kaga mid noqdaan dadka muslimiinta ee sakada laga qaadayo haddaba dadka loo abuuraya xoolaha waxaa la siinayay qaar ka mid a shan neef oo geel ah halka qaarna la siinaya soddon iyo shan neef oo ari ah waxaa sidoo kale jiray dad masaakiin iyo fuqaro ah oo iyagana la siinaya xoolo loogu talagalay sakada kaamirada kataiba al ikhbaariya waxay soo bandhigtay qaar ka mid a dadkii muslimiinta ahaa ee nasiibka u yeeshay inay qaataan sakada xoolaha nool kuwaasoo ka warbixiyey xoolaha ay qaateen iyagoona gaalada habaaray muslimiintana u duceeyey muruqinaasa mujaahidiinta oo gaal masaakiinta ingeebisa heshta ina shagnaf gaal aagta ilaahay waa in qori mujaahidiinta is heshta ilaahay han geerigeeri gaalaal haje bas magacayga cabdisalaam cabdulla xaaji geeka maylaka suubaya mujaahidiin bays ubiyahayan kuwaad iyo masaakiinta qiibiyahayan nasiiba waalkada inko ana oo daran qaalin geel ah maasha allah mid la soo koobi karo ma
عثمان آل محمد زكواتك ومامو الإسلامي لك قيب سدها ما أنت مسلمين اللي قيب هاي رجال تضبع هاي توست فرنسية أول حسن محمد حركة ومالك إيبيس استعمال مساكن سلسي سولي إيبيس أو أكوني ما سيكون توسي عشان خيوت ده شركة إنك لا أقول ليسي سيو فرح بقولك بقول فرح أنا إيه ده فرح سيني عثمان شيري بالله صدق شينا في رأي تاسع توست سفينو هذا هذا في عندي
القرآن نهجا سماويا يذل الحائرين سر في الخالدين
fiidiyowgan oo ah kii siddeed iyo tobanaad ee laga soo saaro mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxa uu ku daba feelayaa toddoba iyo toban fiidiyow oo sidan oo kale looga soo saaray qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga laga qeybiyey wilaayaadka islaamiga mahadsanid abu xasaan wilaayaadka islaamiga ah ee bokool iyo hiiraan ayaa ku guulaystay xalinta khilaafaad soo kala dhex galay laba beelood oo walaalo ah oo kala dega labadaas wilaayo cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo haya waxay ahayd munaasabad lagu heshiisiinayey laba beelood oo walaalo ah oo dega wilaayaadka hiiraan iyo bakool kuwaasoo in muddo ah u dhexeeyey muran dhuleed oo sababay gacanka hadal uu dhiig ku daatay kulan ay barbar socotay dowro sharci ah islamarkaana socday muddo laba-iyo toban maalin ah ayaa kusoo gebagaboobay degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada bakool kaasoo laga soo saaray bayaan ay ku mideysnaayeen waxgaradka labada beelood kow waxay ku heshiiyeen xagga dhimashada qofkiiba boqol halaad oo geel ah oo hashiiba lagu qiimeeyey shan boqol iyo konton doolar oo noqonaysa boqol iyo toban kun oo doolar laba waxaa la cafiyey labaatan halaad oo u dhiganta kow iyo toban kun oo doolar waxaa dhiman boqol iyo siddeetan halaad oo u dhiganto sagaashan iyo sagaal kun oo doolar afar waxaa la bixiyey toban kun oo doolar waxaa dhiman siddeetan iyo sagaal kun oo doolar intaasi kadib waxaa kalimaad ka jeediyey munaasabadda nuqabada beelaha ceel qode iyo gaaljecel ee heshiiska dhex maray kolley kulanku walwalba sababa leyin waybaa sababan haayee lama eel qode khaas ahaan reer geelin yaa waybaa sababan naqdeena lama qof oo reer gaaljecel niyo ku dilaan ilaahay subxaanahu watacaala waybaa lanaha marka hore lamadii qof oo walaalo ku baxeen jannaatlfirdows allah ku waraabiya qaraabadii iyo eheladiina sabar iyo imaan qulubti allah ka shaga kabacda akhyaarayahay kolley bayaanka una dhom hanoobahiisa dhegaysadaani guud ahaan way baaha nabadii wal alla wali bayaanka maka qoran wal una hanoobahiyo wal una saxiixinuyo nabadiina insha allahu qaadani gacmaha liis qobsadi hebadkaa lii saari kabacd waybaa korkaanu naqatay laba boqol oo halaad oo diidii ah yani waajibti markaasa walaalo waybaa ku oosanay sedwalhaad koo waybaa ku oosanay aheen geeli oo labada boqol haay ini wal noo dhamaan waybaa kale ku oosanay geeli ini ningla cawayaan waybaa kale ku oosanay muddo inayna siyaan walaalo ilaahay khayraanka jaasiya sideedii osa birna oo ogolaada qiimo way baa ka heliynaya calaa neef shan boqol iyo konton dollar muddo may baana siyaanaha sade bilood aan kama hadiyaan insha allahu unuurna ilaahay subxaana watacaala hoob ero wa adaawna ilayhi biixsaani annaga haddaan nahay ree geel jecel iyo laba ceelqooda waa heshiinay qabaa'ilkana wax badan oo diris soo ahaay hadda waxaa ugu dambeeyey dil laba qof ayaa dhacay sida naqiibka igu horreeya uu sheegayba waa laga heshiiyey insha allahu tacaala sida shareecadeenna ay ogashahayna xoolaa lagu kala qaatay xoolaha wixii laisu reebi karana waa laisu reebay waxa kaleentana insha allahu tacaala muddo ayaa lakala qaatay saddex bilood ah geelina labaatan neef ayaa laisu reebay annaga waxaan nahay dad diris ah wax badanna diris waa soo aheen nafta hadday nagu jirtona waa sii ahaan doonaa dad kala tagayana ma nihin ee waxna waa iska dhacayiin oo qabaa'ilada wax waa dhex marayaan dhaqanka labada beel waxaan ka codsana oon anig ka mid ahay hadday wax dhacaan aan iska soo gaarno haddii laba ceelqodo wax laga hadlaya hallay soo waca anaa diyaar wey anaa u taagan laba ceelqodo haddaan wax ka hadlayno anaa soo raadina hadduu ilaa yidhaahdo iyagoo ka duulaya waajibaadka ka saaran islaaxinta beelaha muslimiinta dhexdooda iyo wilaayaadka bokool iyo hiiraan iyo guddi heer xarako ah waxay ku guulaysteen xalinta madmadow ka dhexeeyey beelaha diriska ah ee laba ceelqode iyo gaaljecel kadib kulan ay gogoshiisu fidasay wilaayada bokool oo ka dhacay degmada tiyeglow mahadsanid cabdilqani shacabka magaalada muqdisho ayaa si kulul oga hadlay hadal jeesjees ah oo maalmo ka hore uu ku hadaaqay madaxa kooxda riddada soomaaliya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa si kulul uga jawaabay hadal jeesjees ah oo uu murtatixsan gurgurta dhowaan ku dhawaaqay madaxa kooxda riddada ayaa isagoo dhowaan ka hadlayay munaasabadda uu goobjoog ka ahaa oo muqdisho ka dhacday waxa uu ka sheegay hadal jeesjees ah oo uu uga jawaabayo ciladhaanta ka soo gaartay dadka ku nool muqdisho ee uu dhibaatada joogtada ku hayo kuwaas oo ugu badan kuwa uu ka barkicinayo guryihii ay deganaayeen muddo soddon sano ah hadalkan ayaa si cara leh waxaa kaga jawaabay shacabka ku nool magaaladaasi ayagoo wax laga weydiiyey waxayna dhammaantood isku waafaqeen inuu hadalka gef ku yahay iyagoona si kulol uga jawaabay soona hadal qaaday musuq maasuqa ka dhex jira gudaha kooxda riddada dabcan wixii maskaxda ka soo dhaca isagoon taxliil samaynin waxaan maxaa ka dhalan kara maxaa saamayn kara bulshada maxay u soo jiidi kartaa isagoon ka fikirin iska hadlaya waxaad moodaa inuusan madaxweyne soomaaliyeed ahayn yahay cunug dhallinyaraa oo social mediaha ka qaylinaya oo kale hadalladiisa waxaa ka muuqda hadalla jeesjeesa oo hooyooyin soomaaliyeed oo danyara uu ku jeesjeesay isaga carruurtiisa markuu ka hadlayey wada jaamicyaal waa injineerro waa kadaa waa kadaa waa ku hay dadka kaleetana carruurtooda aad la jeclaatid inay noqdaan dad askara oo qoryaha xaawo looga dhigo dabka lagu shido wax laga fiican yahay waa madaxweynaha waa shakhsiga ugu mushaarka badan soomaaliya haatan carruurtiisa ayaa istaaf u ah ayagaa wasaaradihii ka shaqeeyo ayagaa sidan dowladnimada ku jiro halka shacab soomaaliyeed ay banaanka duunaya shaqalaan baahsan ee ka jirto magaaladii in dadkii saasaa uu ugu sii daro daadaacsiyo
aad iyo aada uga xunnahay ergo ku hadla jab waayo shacabkiisu hadda sheekh waxaan oo nadareensiyey inuu waddankan heele ka lahayn oo mustaqbal ka lahayn inshaalla inaan badow soo saxiixay maxaa iga galay waayo sheekadiisa dhinac xaga galay beelka runta xun uu wadaahe kala ninkan kala ma yaqaano xasan sheekh waa u jeednaa soomaaliin mudanka u wado xasan murtad ayaa dhowaan waxa uu ku faanay in carruurtiisu ay yihiin barfesooro culum kala duwan bartay iyadoo dadkuna taa ay ku tilmaameen lacagta ay carruurtiisu wax ku barteen inay tahay middii uu ka dhacay shacabka soomaaliyeed sidoo kale isla toddobaadkan ayaa waxa uu jeediyey hadal kale oo uu ku jeesjeesayo hooyooyinka soomaaliyeed taasoo dadku si adag ay kaga dhiidhiyeen qaar badan oo ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo markii hore u jidbaysnaa xasan murtad ayaa haatan waxa ay muujinayaan carrada ay u qabaan iyo siday uga soo horjeedaan dhibaatooyinku ku hayo dadkaasi arrintan waxay ku soo beegmaysaa xilli muddo maalmaha ay xiran yihiin suuqyada ugu waaweyn magaalada muqdisho kuwaasoo kooxda riddadu ay ku soo dillaacday lacago baad ah oo dheeraad ah maasanid abuushayba wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowrad diini ah u soo gabagabaysay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka mid ka mid a beelaha dega wilaayadaas yaasir maxamed ayaa warkaas inoo haya munaasabadani oo ahayd mid siyaar sare ah loo soo agaasimay ayaa lagu soo gebagabeynayey dowra socotay muddo lix maalmood ah oo loo qabtay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha baadicadde oo ka mid ah beelaha dega wilaayada shabeellada dhexe dowrada oo lagu qabtay deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahadaay ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee sacad binu rabiica shicaarkeeduna ahaa maslaxatuddiin fowqa kulli maslaxa mid ka mid ah macallimiinta dowrada ayaa sharaxaya dowrada iyo daruustii lagu qaatay waxaan ikhtitaamkeedii u fadhinaa dowladii sacad ibnu rabiica shicaarkooduna ahay maslaxatu diin fowqa kulli maslaxa dowladaas waxaa lagu qabtay tuulada fiidow ee degmada mahaday muddaday socotana waxay heeday lix maalmood dowlada dadka ka faa'iidaystay waa odayaasha dhaqanka beesha baadacadde duruusta lagu qaata dowlada xagga kutubada waa suuratu lanfaal oo tafsiira islaaxu lmujtamac min mukhadadaat alacdaa cala alislaam walmuslimiin alfiqhu lmuyasar ليس الغريب دور النقباء في جهاد الأعداء دانك محاضرات كان وحاوق مهم صناي الولاء والبراء مواصفات النقيب المسلم الشعور بالمسؤولية في أحاديث الجهاد وترغيب من تركه naqiibka guud ee beesha baadicadeen naqiib macalim yuusuf macalim cabdi muuse oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa kula dardaarmay odayaasha beesha baadicadde ee shabeellada dhexe inay dhaqangeliyaan culumtii ay dowladda ku qaateen insha allahu dowladda wax loogaga magac daray waa saxaabigaasi jaliilka ah hadafka magacaasi looga bixiyey mirihiisu waa inaad in lagu daydo waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ah oo aan kala kulmay meesha shicaarka dowladda oo aad muhiim u ahaa oo looga magac daray maslaxatu diini fowqa kulli maslaxa oo munaasabad kasta oo lala aado ku habboon waxaan u mahad celinayaa macalimiintii juhdiga geliyey dadkan qulubtooda jilciyey dacwada ka gutay kutubada hore loo sheegay noocyadooda kala duwan ku dul akhriyey waxaan leeyahay ajri allah ka siiyo ducaad ilallaahi ayaa tihiin waxaad barateenana waad gudbiseen inantii laba laabtaanana waxaan leeyahay culummada waan ku boorinayaa odayaashii ee beesha baadicadda iyadana waxaan leenahay mahadi ha ka gaarto waxaanan anigana ku darayaa halkaas dalabkooda oo ah in dowladaasi loo soo coliciyo dad badanna baahi ay u qabaan in laga ajiibi doono ayaan rajaynaa waxayna diyaar u yihiin insha allahu tacaala naftooda iyo wakhtigooda iyo maalkooda inay ku bixiyaan dadka jahliga in laga saaro diina loo saaro ayay ballan qaadeen sidaad u arkaysaan waxaana ka ratimayo insha allahu tacaala waxaas ay barteen alaa falyubliqi shaahid minkum ulghaa'ib ayaa ka ratimaysa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha baadicadde ee shabeellada dhexe oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ka codsaday wilaayada shabeellada dhexe in loo soo celceliyo dowlaadka diiniga ah halkan waxaa noogu soo gabagabeeyey dowro loogu magac daray saxaabigii jaliilka ahaa ee sacad ibnu rabiica shacaarkeedna uu yahay maslaxatu diin fowqa kulli maslaxa dowladaas waxay socotay muddo lix maalmood ah waxaase lagu kala qaatay kitaabooyin kitaabka ugu horeeya waa tafsiir suurat lanfaal kitaabka labaad waa alfiqhu lmuyasar calaa arkaani alislaam walmuslimiin alla ayay mahad u sugnaatay mahadaasoo nimcatul islaam waliimaan ilaah isna siiye mahadaas allahay u sugnaatay mahadii kadib waxaa u noqotay walaayadii shabeellaha dhece sheekh yuusuf macalin ciise kaba ku dukada ayay mahadda u sugnaatay waxaa ku xigo macalimiintii duruusaan bixisay khayr allaha siiyo muddo lix maalmood eh duruusna siinaysay ayagana mahadiha gaarta khayr allaha siiyo waa mahadsan yihiin annagoo joogna degmada mahadaay ee fiidow oo degmada baashi baadacdee ilaahay subxaana watacaala annagana ajirkooda hana siiyo waxaan ka codsanaynaa oo codsiye walaayada animataq noo laba celiso oo mar walba khayraadkan ay nagu soo laalaabto ugu dambayntiina xiisad u dhexaysa kooxda riddada iyo maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa ka taagan degmada baardheer ee gobolka gedo walaalkan casaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya xiisaddan ayaa timid kadib markii kooxda xasan goorgoortay labadii maalin ee lasoo dhaafay in ciidamo laga qaadi lahaa muqdisho laga dejiyay magaalada baardheere taas ay ka hortageen maamulka riddada magaaladaasi ee jubbaland hoos yimaada sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu arkayay ciidamo iyo gaadiid gaashamaan oo ku sugan garoonka baardheere kuwaasoo loogu talagalay inay ka hortagaan in kooxda riddada maleeshiyaadkeeda kasoo dejiso garoonka baardheere dhanka kale axmed madoobe ayaa gudoomiyaha gobolka gado u magacaabay maxamed xuseen isaaq oo ku magac dheer alqaadi horena uga tirsanaa maamulka riddada gobolka gado magacaabista mursadkan ayaa sii kicisay xiisadda ka taagan baardheere iyadoona wararka ay sheegayaan inuu bilaabay olcolo oo uga hortagaya dhaqdhaqaaqa kooxda ardada xasan gurgurta ee ka wada gobolka gado kooxda ardada ayaa markale qorsheynaysa inay duulaan axmed madoobe ku qaado dhanka gobolka gado taasoo loogan inay ku guulaysanayso xilli ay kusoo jabtay duulaankii raaskabooni mahadsanid cazaam warbixintaas aad maqlayseen ee walaalkeena cazaam ayaa warkeena isaaka ay u dambeysay dhegeystayaal tani kulantideena dambe warka lamida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ناصرنا نعم المولى ونعم النصير